galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha abriil waa sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban bogga v o e somali dot com idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka soo daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah qarax culus oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo dad rayadana ay ku dhinteen
saddex qof aa dhimatay waxaa dhaawacantay shan qofood oo afar ka midi ay ahaayeen xamaalatada kuwa xamaasha ee baabuurta carrada qaada ee carrada jayga soo qaada kuwa xamaaliga ka abay ahaayeen dhaawacmay iyo wiilkii dhallinyarada ahaa ee qasnajiga maqaayadda raja ahaa oo isaguna dhaawacmay
waxaan sidoo kale aan idiin hayna aad dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan doorashadii dalka jabuuti oo uu ku guulaystay madaxweyne ismaaciil cumar gelle balse ay ku gacan saydheen mucaaradka dalkaasi
doorashadu walaal si fiican waad nala joogtaa jabuutioo si fiican bay u dhacday ammaan bay ku dhacday marka lixda ma heli karto de nin qudhaa hela ismaaciil cumar bay noqotay de
dee waddanka ka dhacay ma jiro shalay sagaalkii subaxnimo markay ahayd iyo ciidana la wareegeen goobaha laga fuutaynayay oo dalka oo ay ugu horrayso gobolka cali sabiix la yidhaahdo qodobadaas iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobadii ugu door karoonaa wararka caalamka
ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay shan kalena way ku dhaawacantay qarax baabuur oo goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan ayaa xooggiisa laga dareemayay meelo badan waxaana goobjoogayaashu ay sheegayaan in uu ka dhacay meel u dhow makhaayad ay fadhiistaan dadweynaha iyo ciidamada amniga warar hordhaca ayaa sheegaya in qaraxan uu ahaa mid uu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana uu wararku ay intaasi ku darayaan in goobta qaraxu ka dhacay ay u dhowdahay xarunta hay-adda nabad sugidda dadka dhintay ayaa isugu jira laba qof oo ah dhallinyarada baalashlayaasha ah iyo qof saddexaad oo saaraa baabuur curyaan baabuurradan loogu talagalay dadka curyaaminta ah
qof baxsad ahaa oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa qaraxyadii bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada brussels ee dalka beljimka ayaa xabsiga la dhigay jimcii shalay qofkan ayaa la aaminsan yahay inuu yahay nin aan weli magaciisa la shaacin oo isagoo koofiyad xiran ka soo dhex muuqday kamaradda garoonka zaventem ee magaalada brussels islamarkaana baxsaday qaraxyada kadib waxaa lagu tuhunsan yahay ninkani inuu ku lug lahaa qaraxyadii ka dhacay baariis iyo brussels ee uu sheegay ururka ee uu sheegtay ururka isis kuwaas oo boqol iyo soddon qof ku dilay baariis labaiyo soddon kalena ay ku nafwaayeen dalka beljimka warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in dalkaasi uu si guul leh u tijaabiyey aalad xambaari karta gantaallada isaga kala gudba qaaradaha wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa intaas ku dartay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu si shakhsi ah dusha ugala socday tijaabadan taas oo xoojinaysa awoodda dalkaasi u yeelan karo in uu maraykanka ku qaadi karo weeraro dhinaca hubka nukliyeerka ah pyongyang ayaa marar isxigxiga u hanjabtay maraykanka iyo kuuriyada koonfureed in ay ku qaadayaan weeraro la isticmaalo hubka nukliyeerka haddii tijaabadani ay run noqoto ama ay guushaasi ay dhab noqoto waxay dalkaas ugu fadhidaa muhiimad weyn oo ka taageeraysa himilada dalkaasi ugu durkayo dhinaca hirgelinta hubka nukliyeerka xogayaha difaaca ee maraykanka ash carter ayaa ku sii jeeda qaaradda aasiya maanta oo sabti ah qorshayaashiisana waxaa ku jira arrimaha ammaanka ee labadaba dalalka indiya iyo philibiines master carter ayaa jimcihii shalay jeediyey qorshayaal ku aadan ammaanka aasiya isagoo ka hadlayay magaalada new york halkaasoo uu ku sheegay in dalal badan oo ku yaala gobolka ay maraykanka taageero weydiisteen si wax looga qabto falalka uu shiinaha ka wado badda koonfurta shiinaha waxa uu sheegay in tallaabooyinka shiinaha uu wado ay xiisad xoogan ka oogeen gobolka taasoo uu sheegay inay dalal aasiya ku yaala ee kulaala badda basifiga ay taageero militari iyo mid siyaasadeedba ka raadinayaan maraykanka waxa uu sheegay carter in inkastoo xukuumadaha beijing iyo washington ay arrimo badan isku khilaafsan yihiin haddana ay doonayaan inay ka wada shaqeeyaan sidii xiisadda loogu xallin lahaa si aan qalqal ku abuurayn deganaanshaha gobolka goorsii horreysana madaxweynaha shiinaha shi jimping ayaa sheegay in isballaarinta militari ee shiinaha uu ka wado koonfurta shiinaha aysan halis ku ahayn dalalka dariska la ah shiinaha
galab wanaagsan idil ahaantiinba halka aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa sidii aad warkaba ku maqlayseen qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee makhaayad ku taalla muqdisho meel u dhow kontarool laga galo xarunta nabad sugidda soomaaliya ugu yaraan saddex qof ayaa dhimatay shan kalena way dhaawacmeen warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad khasaaraha ka dhashay qaraxaasi marka uu dhacay wax yar kadib ayaan gaaray halka qaraxu uu ka dhacay waxaana indhahaygu ay qabteen ilaa saddex qof oo dhimasho ah oo laba ka mida ay ahaayeen caruur oo kuwa caseeyaha loo yaqaan ah iyo nin cuuryaana oo halkaasi wax ku iibsanayay dadka dhaawaca ayaa iyaguna gaaraya ilaa shan qof oo shacaba oo halkaasi uu marayay balse gawaari meesha tiil ayaa burburilxaad leh uu soo gaaray mid ka mid a dadkii ka agdhowaa halka qaraxu uu ka dhacay balse ka badbaaday ayaan goobta kula kulmay isagoo ugu horreynna magaciisa ku bilaabaya waxa uu yidhi magacaygu waa axmed cali maxamed runtii meesha waxaa ka dhacay yani wax hadda la qiyaasi karo ama yani xaaladda rasmiga oo la sheegi karo ma jiro laakiin anigu yani meel shan iyo toban tillaabo u jirta ayaan aan u jiray goorta qaraxu u dhacayay runtii waxaan arkayay geed geed tallaal hawada sii gelaya iyo quuc iyo uure isqabsatay dabcan yani wax ka yar yani maxaa la shag shan iyo toban tallaabaan u jiray qaraxa yani ama dhibaatada ugu badanna maanta meesha waxay kasoo gaartaa la odhan karaa dhallinyarada yani ciyaalka yaryar ee baabuurta meesha ku tirtira ama ku nadiifiya iyo kuwa caseeyayaasha kuwaasoo xilliyada duuradii ama qadada marka la joogo maqaayadda dadka macaamiisha ee gawaarida halkaas yaa isticmaali jira maqaayad marka maqaayadan yani waxaa ugu badnaay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo dadka mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee dowladda u shaqeeya marka wax hadda la qiyaasi kara colaado ma ahan dhibaatada meesha ka dhacday dabcan qarax waaye qaraxuna hadduu marka indhahaadu maxay qabteen marka runtii uura aad u xoog badan oo yani iyo firirkii oo qaarna ay dhaafay qaarna agaarayna ku dhaceen alxamdulilah aniga iyo in badanoo meesha ka agdhoweyd ilaahayaa ka badbaadiyey sidoo kale waxaa goobta soo gaaray afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo isaguna ka hadlay dhibaatadu meesha ka dhacday waxay ku tusaysaa foolxumadooda iyo doqonnimadooda inay gaari maqaayad shacab leeyahay ee aan hal qof oo dowladda soomaaliya ka tirsanay ku jirin inay gaari inta hor dhigaan ku qarxiyaan ee ay dilaan ilmihii caseeyayaasha ahaa oo ay waxa dhintay ay yihiin dhintay saddex qofood oo laba ka midii ay yihiin caseeyayaal midna uu yahay muwaadinka hadda idiin muuqda dhabarkiiya ka muuqda ee lugta midig ka go'naa ee oday lixdan jira ahaa ee gaari gacanka la riixo alaab ku iibinayay saddex qofaa dhimatay waxaa dhaawacantay shan qofood oo afar ka midii ay ahaayeen xamaalatada kuwa xamaasha ee baabuurta carrada qaada ee carrada jayga soo qaada kuwa xamaaliga ka abay ahaayeen dhaawacmay iyo wiilkii dhallinyarada ahaa ee qasnajiga maqaayadda raja ahaa waa isaguna dhaawacmay dhaawacu waa shan qofood weeyaan shantuba waa shacab dhimashaduna waa saddex oo laba caseeyayaal yihiin marka sidoo kale intaasi kadib waxaan goobta ku sugan guddoomiyaha degmada shibis oo ah halka ay qaraxu ka dhacay ama dhibaatadu ay ka dhacday gudoomiye magacaado saddexan ugu horrayn
bismi illahi raxmaan raxiim gudoomiyaha degmada shibis axmed muumin maxamed waxaan runtii maanta halkan duhurnimadii ka dhacay musiibo gaari qarax laga soo buuxiyey oo runtii la agdhigay meel maqaaxyaha oo dadka bulshada caadiga ah oo shacbiga ah way ka cunteeyaan run ahaantii waxaan aad iyo aad marka ugu horraysa ugu tacsiinaya dadkii halkaa ku geeriyooday oo intooda badan ahaa saddexda ruux dad iska masaakiinah oday runtii meesha ku ganacsanaya oday iska maskiinah oo waa yeela haddana lixaadda la awo cuuryaana iyo laba caruuroo iyaguna sidoo kaleeto meesha ka ahayeen dadka baabuurta u tirtiro meesha ku dhintay iyo shan qofoodoo iyaguna waddada marayay oo halkaas iyaguna dhaawac uu ka soo gaaray waxaan runtii marka koowaad aan uga tacsiyanayaa dadka walaalaheenna ah oo ummadda soomaaliyeed ee halkaas ku dhibaatoobay waxaanan inta dhimatay ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii farduus ugu bishaareeyo inta dhaawacantana ilaahay si degdeg ugu bogsiiyo waxaa sidoo kale runtii aan fariin u dirayaa dadka dameerlaawayaasha ee arxanka aan lahayn maalin walba shacbigoodii saan u dhibaataynaaya waxaan kolley annagu aan ku tilmaamno ma garan karno waa dad aan damiir lahayn gudoomiye markaad fiiriso halku qaraxu ka dhacay waa meel maqaaxiya marka waana meel ku dhow meel jagboyntiya oo xaruntii weyneyd oo nabadsugidda oo laga ilaali meeshii ugu weyneyd laga ilaalinaya marka maxaa marka sidee marka looga hortegi waaya is leedahay qaraxaas run ahaantii waa meeshu waa meel babliga oo dad weynuhu dhammaan ay isticmaalaan maaha meel xiran waxaad hadda arki kartaan inay waddadan ay tahay waddo furan oo dadweynuhu ay isticmaalaan maalmihii ugu dambeeyey falal dhinaca amniga liddi ku ah ayaa magaalada muqdisho ka dhacayey kuwaasi oo dilal qorshaysan iyo hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mida magaalada muqdisho intaba ay ka dhaceen balse maamulka gobolka banaadir oo dhowaan lagu wareejiyey amniga muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in ammaanka muqdisho ay wax ka qabanayaan axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa maanta xukun dilah ku fulisay laba nin oo hore loogu helay inay ku lug lahaayeen dilkii weriye hindiye xaaji maxamed oo ka shaqayn jirtay warbaahinta dowladda oo bishii desembar ee lasoo dhaafay lagu dilay qarax loogu xidhay baabuurkeeda magaalada muqdisho waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dila ku riday laba nin oo ku eedaysnaa dilka marxuumad weriye hindiye xaaji maxamed kuwaas oo kale ahaa cabdirasaaq maxamed barrow caddow iyo xasan nuur cali waxaana saakay labaduba lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliiska ee magaalada muqdisho toogashada kadib ayaa waxaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la hadlay xeraalyo ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe cabdulaahi xuseen maxamed waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan kudhiiglayaasha kale ah kow cabdirasaaq maxamed barrow caddow xasan nuur cali faarax waxayna labadaba ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii oo ah qisaastii marxuum ekis weriye hindiyo xaaji maxamed khayre maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalkii bishii afraad laba kun lix iyo tobanka waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa
labadan eedaysane ee maanta la toogtay ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida horay xukun dila ugu riday kadib markii ay ku caddaatay dacwaddii loo haystay waxaana jirta in iminka uu dil sugan yahay xasan xanafi xaaji oo dhowaan isaguna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil kadib markii ay ku caddaatay eedayntii loo haystay ee ku aadanayd inuu ku lug lahaa dilka qaar ka mida wariyaasha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan idil ahaantiinba meel walba dangala socotaan dowladda jabuuti ayaa xalay ku dhawaaqday in uu si buuxda doorashada waddankaasi ka dhacday ee madaxweynenimo uu ugu guulaystay madaxweynaha talada haatan haya ee ismaaciil cumar geelle oo helay in ku dhow toddobiyo siddeetan boqolkiiba codadkii la tiriyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi xasan cumar maxamed oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa waraysi uu siiyey v o a waxa uu sidoo kale ku gacan saydhay eedo ka soo yeedhay dhinaca mucaaradka wariyahayaga ramadaan muuse ayuu ugu warramay ama uu uga warramay aan idhaahdee sida doorashadaasi u dhacday doorashadu walaal si fiican waad nala joogtaa jabuutioo si fiican bay u dhacday ammaan bay ku dhacday dadka cadow maaha waa walaalo doorashadu biiro kasta si fiican wax rabshad haba yaratay ka dhacday ma jirto marka doorashada biirooga kasta cid kastaa yaallay minister de l'interieur bresiden iyo secretar iyo assaser way joogeen delegayaasha kandidaade way joogeen horta taariikhda jumhuuriyad jabuuti lix musharax madaxweyne weligeeda ma dhicin maantay dhacday marka lixda ma heli karto de nin qudhaa helaa ismaaciil cumar bay noqotay de adeer sidaad u tidhi lix iyo sideedan dhibic sideedan iyo lix lixdan buu ku helay ismaaciil cumaro waan hambaliynay de shacbigii jabuuti ninkii doonayeen bii doorteen iyagoo xur ah kuwii kale waan hambaliynay sii waayo dee eleksoongii way galeen oo si fiican bay u dhacday walaal maanta caawa farxaan baanahay haddaan ahay wasiirkii arrimaha gudaha waxaan waa mas-uuliyad weyn adeer waan ka baxday oo si fiican bay u dhacday laka alxamdu yaa rab baan leenahay oo dee ismaaciil cumar geelle hambalyo mabruuk caleek baan leenahay kuwii kale مبروك عليكم كمان وسداد سعادة الوزير sidaan arkayna natiijooyinkii aad soo saarteen waxaa xagga rejionyada gobolada maaha si fiican baa looga qayb galay laakiin magaalo madaxdan jabuuti caasimadda waxaad moodaysay dadka ka qayb galay doorashada inay qiyaastooda amba tiradooda hoos u taallo maxaa sababta maymay hoos uma taallo 2011ka laba kun iyo koo iyo toban laba kun iyo saddex hoos kama taalo adeer kowdhe si fiican bay u vootayeen jabuuti generali waxay noqotay siddeed iyo lixdan bursent baa vootaysay ciyaar maa hadde waa guul weeyaan oo shacbigii jabuuti oo dhan waan u mahad celinayaa oo si fiican bay u vootayeen si ammaan leh bay u vootayeen saadatul wasiir ugu dambayn qolyaha mucaaridka gaar ahaan kuwa ka qayb qaadanaya doorashadan musharaxiinta waxay ku andacoonayeen in xafiisyadii biirooyadii delegeyadii maalintii hore aad weydiinaysay aad ku lahayd soo diyaarsada inay yidhahdeen delegeyadii waan geynay biirooyada waa laga saaray gaar ahaan waxay soo qaateen cali sabeex oo kale oo biirooyadii waxay yidhahdeen askar baa qabsatay maxaad ka odhan leed arrimaha horta waxaan kaa idhi adeer ninku mas-uul markuu yahay awal shii inuu iska dhaafo beenta isaga uma fiicno annagu waxaan ka nidhi macaaridka anaa la shiraybaa oon ka idhi waxaan arkay cumar cilmi iyo maxamed muuse tuurtuur wax mishkilad haddiina gaadho noo sheega kow talabaad delegeegaad sheegaysid maxamed muuse tuurtuur markuu noo yimiday warqadda bixinayso consey constitution ma hayin waan weydiinay saddex cishubay u taallay xagga inuu doonto uu xagga ka keeno buu kari waayee deer waxyaala waxaa jira adii kugu xidhan tahay cali sabiix waxba ma dhicin walaal dad la eriyey ma jirto maxaa loo eryayaa maxaan qarinaynaa may kullu xaaga sax bay noqotay haddii dadkooga u ima waayay xasan cumar maa haddee laakiin consey constitutionalka kulligoo wuu siiyey u m p wuu siiyey kuwii mucaaridkaba wuu siiyey meel laga celiyey oo laga bixiyey ma jirto walaal runtaa fiican berri aakhiraadna sugaysaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jabuuti xasan cumar maxamed oo magaalada jabuuti ugu warramaya waryaha v o e ramadaan muuse dhinaca kale waxaa natiijada doorashadaasi ku gacan sayray mid ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ee doorashadaasi u tartamayey cumar cilmi kheyre oo ka tirsan isbahaysiga u s n waxauu goor dhoweyd qadka taleefonka ee jabuuti ugu warramay waryahayaga ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha igu ahliya natiijada waxba kama jiraan maxaad ula jeedaa foob ee waddanka ka dhacay ma jiro shalay sagaalkii subaxnimo markay ahayd iyo ciidana la wareegeen goobaha laga fuutaynayay oo dalka oo ay ugu horeyso gobolka cali sabiix la yidhaahdo sida maaragtay dekhil dajoora ubuk waxaa jabuuti magaalada caasimada ana lixdii xalay markay ahayd in doorashada la joojiyay ahayd lixdii bay iyadana ciidana la wareegeen ha ugu horeyso weliba gobolka qaybta belbela ilaa sideedii ayaa warkadaha lagu gurayey marka wax doorasho oo halkan ka dhacay oo la odhan karo doorasha wadanka ka dhacday wax jira maaha marka ma samayseen cabasho haddii aad idinku wax een, tabateen
waxa weeye ismaaciil oo horta meel loo cawdaayo ma jirto oo waxa weeye nin baa akaambi maaragtay musharax ah isaga iyo bresidaankiya isaga minister ah isaga iyo cadaaladii ah meel loo caban karaayo ma jirto qolada la yidhaahdo ee doorashada ku shuqule consel constitutioneelka la yidhaahdo isagaa ah meel loo caban kara iyo meel wax lagu odhan karaayo ma jirto iyo cid maaragtay lagu hagaago oo la odhan karo war waxaan baa dhacaya sidee wax looga qabtaa la odhan karaayo ma jirto waan gartay laakiin de haddaa leedihiin eh, meel loo cawdaa ma jirto markii hore miidanaan ku gelin oo aqbalin in guddidaa doorashada ay dhex yihiin maya waxa weeye ismaaciil oo waxaani eh, waan ku gallay bay ahayd waxaan ugu gallayna waxay ahayd caalamku waxay u haystaan wadankani wadan ay doorasha ka dhacdo oo madaxweyne ummadi soo doorato iyay u haystaan shicibkana qaar boo dee dadka inta badani waa dhalinyaro dhalinyartaas waxaan u iyaan tusaynay iyo caalamka iyaan tusaynay waxani waxa ay yihiin annagu waan isku ogey waanan arkaynay inay sidaa u dhacayso laakiin waxaan lahayn caalamku intay odhan lahaayeen war waxbaa dhicmaynigaa meeshiiba yimid de intii lana odhan lahaa dadkan maaragtay shicibka reer jabuutina qaarkood waa maad ku eegtiin ay odhan lahaayeen waxaana u gallay inaan tusno waxa meesha ku jira laakiin dadka qaybtoodana dhegaysanaya waxay isweydiin karaan een, de mar haddii lix iyo siddeetan boqolkiiba iyo in ka badan uu madaxweynihii in haatan uu helay een, adigoo mucaaradkii qofka ku xigay ahaana aad toddoba boqolkiiba heshay ina hadalkani uu yahay hadaluun ah een, dhinacii cadhada aad ka hadlaysid oo aad ka yar xanaaqdeenuun codka tirada badan ladkaga guulaystay dadka maxaad ugu jawaabi lahayd ma nin cadhooda ma nin cadhooda ma yihi oo ka cadhoonaya waxaa ma yihi bal adiga han ku dhiidaya ismaaciilow doorasho madaxweyne boqolkiiba lix iyo siddeetan helo waa doo waa doorashooyinkii ninkii la odhan jiray ee ee mabuuti iyo idi amiin iyo doorashooyinkii caynkaa ahaa maxamed siyaas xitaa lix iyo siddeetan baan helay ma uu odhan marka waa doorashada uu ismaaciil oo sheegayo waxa weeye doorashooyinkii dhici jiray dhowriya lixdanadii dhici jiray weeyaan ee diktaateeradii waktigaa weeyaan iminka maxaa idiin qorshaa dalkii wuxuu leeyahay nidaam iyo kala dambayn hay-ado dastuuriyaa jira maxkamad sare markii horena waad aqbasheen nidaamkaa inaad ku shaqaysaanoo dee nidaamkaasina waa nidaamka u degsan in la maro ama natiijo ha ku dhawaaqo ama khilaaf doorasho ka dhasha ha xaliyo idinku maxaa samaynaysaan kala dambayntu ummadda reer jabuuti bay dan u tahay waa dantayada weeyaan kala dambayntu kala dambaynta kolka horeba waxaan wadnay halgan maaragtay nabadaysan oo maaragtay lagaga soo horjeeda dictaateriyadda iyaan wadnay dadka yagiibaan dee la hadli doonaa waanan sii wadi doonaa halgankii nabadaysnaa ee dictaatoriyadda wadanka lagaga kaxaynayo waan sii wadi doonaa wax kala dambayntayada iyo nabadayada dhibaato u keenaya kolka horena ma anaan wadin imikana keeni mayno laakiin wuu socon doonaa halgankii lagula jira ismaaciil cumar ee nabadaysnaa
kaasi waxa uu ahaa cumar cilmi kheyre oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka u s n oo ka mid ahaa murashaxiinta mucaaradka ee doorashada kula baratamay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele
haatanna maxamedow waxaanu dhegeystayaasha kusoo dhoweynaynaa dhinacii barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaya
wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horeysa ibraahim markana haddii aan noo soo qabto waxaa halkan hambalyo ka diraya hooye khadiijo faarax cali iyo aaba maxamed xuseen raage hure iyo adeer yuusuf xuseen raage iyo cabdulaahi maxamed xuseen faadumo maxamed fardowse maxamed doctor cabdiqaadir maxamed xuseen kowsar maxamed xuseen iyo cabdiqadar maxamed xuseen iyo caaisho maxamed xuseen iyo sakariye maxamed xuseen saki loo yaqaano iyo aadan maxamed xuseen aadan dhuux sharmaarke maxamed xuseen ilkajir iyo cabdiraxmaan maxamed xuseen koor mawlid xuseen raage dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxay hambalyo u dirayaan waxay yidhaahdeen walaalkeen injineer kayse maxamed xuseen raage hurra family iyo xaaskiisa oo wiil ugu dhashay magaalada garowe kow iyo soddonkii bishii maarch labada kun iyo lix iyo tobanka wiilkaas waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen maxamed amiin kayse maxamed waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca awowe siciid cirbad barre iyo cabdulaahi siciid cirbad iyo mahad siciid cirbad iyo cabdixaafid siciid cirbad iyo shukri siciid cirbad iyo fartuun siciid cirbad safiyo siciid cirbad iyo maryan siciid cirbad raxmo siciid cirbad iyo khatro siciid cirbad iyo faadumo salaad cirbad iyo xabiibo salaad cirbad iyo maxamed salaad cirbad iyo cabdiqaadir salaad cirbad iyo cabdiweli salaad cirbad nuur aadan cirbad safiyo xaashe cirbad dhammaanna waxay jecel yihiin inay salaamaan islamarkaasina taaniyadii heestaana ay gaarsiiyaan aabe maxamed aadan nuur iyo waxay raadeen hooyo firdowso siciid cirbad oo wiili uu ugu dhashay dhuusa mareeb wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdimahad waxay leeyihin allah ka dhigi kiisoo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay
warqadanna waxaa ibraahim naga soo gaartay aaba maxamed soomane shambow iyo hooye safiya aadan xasan iyo hooye maryan cabdulle maxamuud iyo muxudiin soomane shambow iyo awey soomane shambow iyo cabdiqaadir maxamed soomane iyo sadaam maxamed soomane iyo waa'il maxamed soomane iyo cabdiraxmaan beyt xabiib faysal beyt xabiib iyo bashiir cali daahir iyo nuux muuse barjaab iyo maxamed cabdi sandheere maxamed ibraahim maclimo nuur xasan bukaari dhammaan dadkaasi oo dhan islamarkaana kala jooga garowe jowhar muqdisho washington waxay tahniyad dhalasho kal iyo laaba u dirayaan cumar maxamed soomane mane iyo zahra beyt xabiib oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loogu magac daray maxamed cumar maxamed soomane ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin soo barbaar ayaanu leenahay waa hagaag heesta ugu horeysa ee dhegeystayaashan aan usoo qabanayna ayaa waxay tahay dowgal waxaa ku luqeynaysaa xaliim khaliif magool isna ima daryeelo anna kama dambeeye ma laygu dowgalay codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya xaliima khaliif magool aanu intaasi ku dhaafno haye bal warqadda xigta noo soo qabo waxaa noo baaqayaa hinda maxamed yare iyo ridwaan maxamed yare iyo aabe maxamed faarax bare kamas faarax bare iyo cabdiqaadir faarax bare iyo waxay yidhaahdeen shire maxamed bare iyo bile faarax bare iyo waxa ay dhaheen igraan axmed faarax iyo xamdi axmed faarax iyo sucaad axmed faarax xamse axmed faarax iyo tamad cumar salaad seygada iyo caruurtooda iyo cibaado warsame iyo xiirey dalac jaamac iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhuux axmed xuseen cabdilatiif sheekh iyo injineer borow iyo qadar sugow salaad iyo mustafa aadan iyo dhammaanba reer faarax barre iyo dhammaan reer xasan khaliif waxayna tahniyad ay gaadhsiinayaan cabdixakiin xasan khaliif iyo nebiha axmed faarax oo meherkooda uu ka dhacayo jigjiga waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggiina meherkaasi waxaan uga baryaynaa cabdixakiin iyo nebiha in uu horsado guur qayrqaba oo raaxo badan aamin warqadana dhankayga waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen waa guddoomiyaha dalladda bunsa nuur shire cismaan agaasimaha dalladaasi maxamed cabdi cilmi haruuse maxamed cabdirasaaq ciise oo ku magac dheer xaafid axmed muuse maxamed oo ku magac dheer walow faadumo cabdikariin abshir saleebaan maxamuud xasan iyo kaah kaaho khaliif warfaa iyo xaawo cabdishakuur cabdulaahi faarax iyo mustafa faarax xirsi iyo maxamed waraabe aadan iyo maxamed cabdiraxmaan cali casaanyo waxay halkan tahniyad dhalasho uga dirayaan waxay yidhaahdeen walaasheen ahna qof nagu qaali ah amal cali hayaan iyo odaygeeda bashiir cabdulaahi oo gabre ugu dhalatay taariikhdu markay ahayd waa bishii tagtay saddex iyo labaatankeedii magaalada nairobi gabadhaas waxaa loogu magac daray anise bashiir cabdulaahi ducaduna waxay yidhaahdeen waa v o a daandure adaan kuu daayay soo barbaar noqotii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda hooyo safiya macalin xasan aabe maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan raaxo maxamed mursal raaxo ruuxi iyo hibe maxamed mursal faa'iise maxamed mursal fartuun maxamed mursal fawziyo maxamed mursal iyo xasan maxamed mursal iyo eedo zahre cali aadan iyo abti cali macalin dhammaantoodna waxay joogaan norway germany u k soomaaliya iyo uganda waxayna halkan tahniyad uga dirayaan zahre sheekh maxamed xasan iyo seygada maxamed jimcaale aadan oo isku guursaday dalkan maraykanka gaar ahaan minnesota waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebba u kala siiyo ubad khayr qaba aamin ayaan leenahay markana bal aanu ku yara nasanno kaalimihii sugaanta codka maxamed bakaal heestuna waa ibraahim magaceeda heesta malaha
malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga inkako sidaan kuu ahayalaan kuu tusine waxaad ulateed kuusan tihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibi lahaydada inkiro cakuwaysadkaynka mabayl baxdide ishqigay aftuubay halkaa ku ilow ishqigay aftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga idka tee yesa malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga idka too sidaan kuu ahayalaan kuu tusine waxaad ulateed kuusan tihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibi lahaydada inkiro cakuwaysadkaynka mabayl baxdide ishqigay aftuubay halkaa ku ilow ishqigay aftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga idka tee agtada haddaan shalay uu baxdhigay mantana urushoona aase maxaad uga oli halkaas kuu ordaysay jacayle barkeenay dhibcaha ixtiraamka markuu omasdaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan nagtada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urushoona aasee
codkii bakaal iyo heestii malaha daantaasi kaga gudubno markana warqadda dhankayga ugu horeysa bal heesta kadib waxay naga soo gaartay aabe maxamed siyaad iyo hooye xabiibo xasan muudey iyo xuseen maxamed siyaad cabdi maxamed siyaad cabdulaahi maxamed siyaad nuur maxamed siyaad farxiyo maxamed siyaad xaawo maxamed siyaad nadiifo maxamed siyaad dahabo maxamed siyaad raxmo maxamed siyaad fahmo maxamed siyaad cali maxamed wehliye cali wehliye cabdiwahaab sheekh maxamuud colow cabdiwahaab colow ku magac dheer iyo ciise cumar cismaan cabdicasiis faarax maxamed sisi iyo ciise maxamed wehliye abdi ciise iyo axmed maxamed wehliye abwaanka iyo axmed maxamed nuur altamooda altamooda ma harqaan u ahaan jira mase dukaan altamoda dukaan iyo intaba waa la yidhahdaa harqaan iyo cali maxamuud absuge mister absuge dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad hambalyo u dirayaan aabe maxamed maxamed siyaad iyo hooyo xabiibe cabdi xoosh oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdifataax maxamed maxamed siyaad ducaduna waxay yidhaahdeen waa xaggeena isku waara ubad kheyr qabana kala hela soo barbaara ayaanu leenahay wiilkaasi dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray reer ciise cabdulle iyo cabdulaahi khaliif aadan iyo cabdiraxmaan goobe iyo maxamed cabdi maxamed oo ku magac dheer shooblacadde iyo maxamed faroole iyo waxay yidhahdeen cabdifataax faroole iyo cali maxamed cali wiish iyo abshir axmed samatar kaka iyo ismaaciil ibraahim khayre oo ku magac dheer xuubaye iyo maxamuud xasan cumar oo tafare loo yaqaan dhammaan asxaabtaas waxay jecel yihiin inay taanid u diraan ugaas cabduqaadir ciise cabdulle indhacoole iyo waxa ay yidhaahdeen saado xasan cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay dharkeenley magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin meherkiina kala kulma guur aad ku faraxdaan iyo owlaad kheyrqabta aamin haye kaalimihii sugaanta bal dhinacaaga noo soo qori.
nafsigii aan galay baa igu soo gadoomo adaa gacan sarreeye ama waranka iga go halbowlahayga ku garan ama gacaladayda ay aan Angeeriyooday.
geeriyooday inaan go'o ka tale waxaa ku luqaynaya yaasiin axmed digfeer ee banaxariistii jannaha ka waraabiya
labada bagar hoosani hoosani inangeeska dumiyon waxaad keeni garamaray labada bagar hoosani hoosani garnaqsaday garnaqsaday oo hayeshe qofkii aan sameeyo waxaad igu ganaxadaba anaa guud ka saartay adoon go'an wixii hore garnaqsaday garnaqsaday oo hayeshe qofkii aan sameeyo waxaad igu ganaxadaba anaa guud ka saartay adoon go'an wixii hore nabsigii angalayba igu soo gadoomo adaa gacan sarreeye ama warankayga ku halbowla habkan magacaaladayda angeeriyooday inagoo ka tali magacaaladayda angeeriyooday
waa tahay adna gacaladayda iyo yaasiin axmed digfer ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinacii warqadaha falastiin haddii aan ku noqono warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim aabe cali nuur maxamed gurey iyo hooyo timiro maxamuud iyo faadumo cali nuur maxamed gurey iyo raxmo cali nuur maxamed gurey iyo nuurto cali nuur maxamed gurey dhammaan reer maxamed gurey cabdirasaaq gees dheere iyo aabe maxamuud gees dheere iyo aabe cabdicasiis gees dheere dhammaan reer gees dheere iyo axmed haajir iyo hooyo markabo sheekh mursal iyo deeqo siyaad iyo cabdirasaaq xaaji salaad haajir iyo faadumo xaaji salaad haajir sahre axmed haajir dhammaan reer haajir iyo rashiid cabdirasaaq gees dheere iyo leylo aadan amran daa'uud ayaan daa'uud iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere waxay tahniyad aroos u dirayaan abshir cali nuur maxamed gurey iyo raxme axmed haajir oo ku aqalgalay degmada dharkeenley waa magaalada muqdisho isku waara ubad kheyr qaban kala hela ayaanu leenahay waxaa markana dhambaalkan uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi axmed taxi iyo wuxuu yidhahdeen adeer nuur axmed taxi iyo caruurtiisa iyo dhammaanba reer axmed taxi iyo caruurtooda iyo eedo iqra ciise iyo caruurteeda eedo xamdi bashiir iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen aayo maryan cali gandhi iyo caruurteeda iyo aayo cajabo yuusuf cali iyo caruurteeda iyo aayo salaado yuusuf cali iyo saygeeda axmed barmuudo taajirow iyo caruurtooda iyo aayo xaawa yuusuf cali iyo caruurteeda iyo dhammaanba reer yuusuf cali iyo caruurtooda iyo aayo xaawo saylax iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen aayo iqra saylax iyo caruurteeda iyo dhammaanba reer cabdulle saylax iyo caruurtooda iyo aayo shamse abuukar shanka iyo caruurteeda iyo aayo baalin abuukar iyo caruurteeda iyo aayo fay xuube iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen aayo sacdiye abuukar iyo caruurteeda dhammaan reer abuukar goofirow iyo aayo farxiyo sheekhay iyo caruurteeda waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad halkan ka gaarsiiyaan hibo cabdulaahi axmed hudoon iyo saygeeda axmed xasan maxamed yuusuf oo ay leeyihiin noqda labadii isku waarah aamin ayaan leenahay warqadan markan xaggayga ugu horeysa waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin dhammaan reer sagaarow rooble oo kale ah kulmiye sagaarow qaalib sagaarow axmed sagaarow iyo xaasaskooda iyo caruurtooda dhotor idriis daahir khaliif iyo cabdi sane shambow iyo hooyo geediye khaliif colaad iyo cabdiraxmaan rakow mirwaaq iyo injineer xuseen caroone kamaal iyo sheekh xasan daahir khaliif xaaji cabdalla barre keenaan iyo shaacir came mukhtaar colaad iyo ruqiyo yaale khaliif colaad dhammaan waxay dadkaasi tahniyad dhalasho farxad le u dirayaan bakiin cambuure mire iyo cabaay camey shalay oo laba wiil oo mataanaha ugu dhasheen magaalada melbourne ee dalka australia wiilashaas waxaa loo kala bixiyey bay leeyihiin cabdibaasid iyo cabdilcasiis dhammaanna waxay dadkaasi kala joogaan waxayna leeyihiin wiilashaasi allaha ka dhiga kuwii dadkooda diintooda iyo dalkoodaba anfaca aamiin ayaanu leenahay waxaa si wada jira jecel inay tahniyadan u diraan dhammaanba reer cabdulaahi axmed iyo anas cabdulaahi axmed iyo cumar cabdulaahi axmed iyo xabse xasan sheekh iyo seygaada cabdulaahi sheekh iyo abaayo canab cabdulaahi axmed tufaaxa iyo seygaada cumar ibraahim maw iyo nimco ibraahim shiine iyo waxay dhahdeen maryan daahir macalin iyo muna daahir macalin iyo maxamed ibraahim cali iyo cabdiraxmaan maxamed iyo cawaale ibraahim gees iyo shaafici sheekh iidow shuteye iyo cabdiraxmaan boqol waxaana ay halkan ka salaamayaan heestan ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan una hambaliyayaan arooska hibo cabdulaahi axmed hudoon iyo saygaada axmed xasan maxamed yuusuf oo ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aad u aydaan aamin ayaan leenahay haye ibraahim bal heesihiin aan dhankaaga usoo riixo maxaa noo haysaa dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa heesta doondoon iyo codkii cabdulqaadir buunis buunis waxa uu leeyahay dhabbaan ceel tageen baan geel ku dheelmiyaa isaguna wuxuu raba malaha geela inuu biyo soo siiyo marka waa xaajo aan meelna u soconaan ku daalaa micnaheedu
intaad ka samaytaa rajo waa la dhowraa waxintaad ka samaytaa rajo waa la dhowraa waxi lumayna doondoon ayaa isdhiirigelisa waxi lumayna doondoon ayaad isdhiirigelisa wax dhintaad ka samirtaa rajo waa la dhowraa waxi lumayna doondoon ayaad isdhiirigelisaa waxi lumaynaa doondoon ayaad isdhiirigelisaa dhabban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo cadaalan dhool haraadban dabka dhiganaya dhabban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo cadaalan dhool haraadban dabka dhiganaya kici weyday sidaan rabay dhaawaciiba ilaaco adhici weyday sidaan rabay dhaawaciiba ilaaco waa dhaboobay jacaylkan dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye waa dhaboobay jacaylkan
anu intaasi ku dhaafno codka cabdiqaadir buunis warqadan waxay naga soo gaarta hooyo dhubbado karaar sahal iyo caruurteeda iyo hooyo safiye maxamuud cilmi iyo caruurteeda iyo hooyo aamine xasan maxamuud iyo caruurteeda hooyo shamse karaar sahal iyo caruurteeda hooyo seynab karaar sahal iyo caruurteeda iyo hooyo xabiibo karaar sahal iyo caruurteeda iyo hooyo faadumo karaar sahal iyo caruurteeda iyo hooyo xaliimo karaar sahal iyo caruurteeda iyo hooyo khadiijo karaar sahal iyo caruurteeda iyo abdi bishaar karar sahal iyo xaaskiisa iyo abdi cabdicasiis karar sahal iyo caruurtiisa iyo abdi cabdi karar sahal iyo caruurtiisa iyo abdi maxamuud karar sahal iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer karar sahal iyo caruurtooda iyo eeda sahra orow siyaad iyo caruurteeda iyo ayay waxay leeyihiin abooto xabiibo axmed siyaad iyo abaayo xabiibo xuseen axmed iyo caruurteeda iyo aboowe xareed dhowlow iyo xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi dhaalow iyo dhammaan reer dhaalow dhammaan dadkaasoo ku kala nool dalalka kenya ethoobiya iyo soomaaliya iyo dibadahaba uu yidhi sida sacuudiga maraykanka iyo u k waxay tahniyad dhalasho halkan uga dirayaan mudane cismaan xuseen axmed oo loo yaqaana xareed biriq orow iyo marwadiisa ifraax xasan iidow oo ay gabar ugu dhalatay degmada doolow etoobiya ee dowla deegaanka soomaalida gabadhaasina waxaa loo bixiyey suheybo cismaan ducaduna waa xaggeena bal ducee suheyba waxaan leenahay soo barbaan noqotii dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda waxaa noo baaqayaa aabbe cumar cabdulle nuur iyo hooyo muraayo xasan cabdi iyo hooyo deeqo xasan cabdi iyo aabbe saalax cilmi maxamed iyo cabaas cumar cabdulle iyo maxamed faarax sharmaarke iyo ciise cumar cabdulle xiiri loo yaqaan iyo cabdiwele cumar cabdulle samiir iyo cabdifataax cumar cabdulle cabdirasaaq cumar cabdulle iyo nafiiso cumar cabdulle iyo hodan cumar cabdulle iyo maxamed deeq cabdifataax maxamed cabdirasaaq maxamed cumar cadde iyo cayni cabaas cumar cabdulle iyo cayni maxamed cumar iyo manaal maxamed cumar waxayna dadkaasi u hambalyanayaan maxamed deeq cumar cabdulle suldaan baraf iyo cayni muxudiin cabdi oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen gobolka ohio ee dalkan maraykanka ah cabdulqaasim ayaana wiilkaasi loo bixiyey waxay leeyihin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa u anfaca aamiin ayaan leenahay ibrahim markana bal heestii ugu dambeysay ee dhegaystayaasha aanu dhegahooda uga tegi lahayn maxaa noo heesaa waa hareertayda joog codka macaan ee hiba maxamed hudoon waxay leedahay maba harin cidaad igu hadlayse habeen iyo maalinba hareerteeda joog habe iga tegin may leedahay cid kale ugu hadlaysaba ma jirta codka macaan ee hiba nuur ayaana idinkaaga tegaynaa dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan idinla socodsiinayay falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabad gelyo
sanatan surin hakeeno kaalay wada hadaqano isku ilooban hadiya jer labadii sanatan surin hadiya jer hadiya jer labadii sanatan surin hakeeno kaalay wada hadaqano isku ilooban laysku hawayni hadiyo sharafiyo kalgacalkay ku hamiyeen hadhow bay helaan mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mid adigu allaysaaye hadiyo jeer hareertayga joog mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mid adigu allaysaaye hadiyo jeer hareertayga joog hadiyo jeer kalgacaylka hergaadha hadiyo jeer hadiyo jeer kalgacaylka hergaadha hantaaqo yari halis ma gelinayso ku hiranay hadiyo jeer kalgacaylka hergaadha hadiyo jeer hadiyo jeer kalgacaylka hergaadha hantaaqo yari halis ma gelinayso ku hiranay halkaygi iyo kagi kol hadday hal noqdeen inoo horsedo hoggaankeenna qabo mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin id adigu allaysaaye hadiga jeer hortayda uun joog mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin mahadhin id adigu allaysaaye hadiga jeer hortayda uun joog
waan gartay intaasna haddaynu kaga nimaadno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ka hor inta aynan gebagabada idaacaddeenna gaadhin haddaan qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida idiinka hormaro ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay shan kalena way ku dhaawacantay qarax baabuur oo ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan ayaa xoogiisa laga daray meelo badan waxaana goobjoogayaashu ay sheegayaan inuu ka dhacay meel u dhow makhaayad ay fadhiistaan dadweynaha iyo ciidamada amniga warar hordhac ah ayaa sheegaya in qaraxan uu ahaa mid uu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa wararku waxay intaasi ku darayaan in goobta qaraxu ka dhacay ay u dhowdahay xarunta hay-adda nabad sugidda dadka dhintay ayaa isugu jira laba qof oo ah dhallinyarada baalashlayaasha ah iyo qof saddexaad oo saaraa baabuurka curyaamiinta sidoo kalena haddaynu dhinaca wararka caalamka eeganona warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in dalkaasi uu si guul leh u tijaabiye aalad xambaari karta gantaallada isaga kala gudba qaaradaha wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa intaas ku dartay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu si shakhsi ah dusha ugala socday tijaabadan taas oo xoojinaysa awoodda dalkaasi u yeelan karo in uu wadamada galbeedka uu weeraro ku qaadi This program has come to you from the Voice of America, Washington.